المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر matniga qowlkiisii ama saaxib almatn qowlkiisii uu yihi wayajuusu nasku lmutawaatiri waxa bannaan mutawaatirkii in la nasakho oo bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho qowlkiisaas ay wayajuusu waxa macnihiisu yahay wayajuusu waxa bannaan nasku lmutawaatiri mutawaatirkii oo la nasakho oo min alkitaabi kitaab ah mutawaatirkaasi awi sunnati sunna macnaa qur-aana ama aayad qur-aana ah ama xadiis rasuulka ilaahi axaadiisiisa laakiin tawaaturay ah in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho oo ku isagii la daraja la rutba oo mutawaatir kale ah oo qur-aankii aayad qur-aana laguba nasakho san hore usoo marro waan soo aragnay taas aayadii qur-aanka ahayd xadiis tawaaturay laakiin oo dee marka la eego sugnaanshihiisu wax qadciya yahay oo cilmi faa'iideynaya taas laguba nasakho taasi way bannaan tahay oo markaa wuxuu yihi nasku lmutawaatiri min alkitaabi aw sunnati bilmutawaatiri fahuma qismaani laba qaybood weeye halkan waxaa soo gelaya alawalu ka hore naskulkitaabi kitaabkii oo la nasakho weeye bisunnati lmutawaatirati sunno tawaaturtay lagu nasakho taasi waa suuro inoo soo gelaysa ahaani kii labaad nasku sunnati lmutawaatirati sunnihii tawaaturay ama sunnihii dee tawaaturay oo la nasakho oo bisunnati lmutawaatirati mid kaloo iyadna mutawaatira laguma nasakho horena waan usoo aragnay kollina way inoo yar dambeeyaan akhbaarulaxaad iyo tawaaturku waa inoo dambeeyaan oo mutawaatirku waa inoo dambeeya haddii aan la yidhaaho dee horena waa tii kutubtii mustalaxa ama waraqaadka matnigiis sidaan kuba soo aragnay axaadiisna way u qaybsami doontaa dee akhbaar axaad iyo akhbaar mutawaatir ay u qaybsami doontaa bal markaa markay qur-aankii waa inoo tawaaturay oo dee waa ka cadad aada u badan oo aan beenna calaa sabiil itifaaq uga dhici karin kuna heshiin karin ay inoo soo naqliyeen qur-aankii oo waa tawaaturay axaadiisana qayb weliba laga badan yahay baa iyadna martabadaa gaadhay ay tawaaturtay oo ay cadad kala duwan oo badan oon beeni ka dhacayn calaa caada ahaan calaa sabiil itifaaq wax dee beenna isku heshiin karin ay dhahaan aan waxaa faafin oo kale ay axaadiis ay wariyeen oo weliba dabaqaadkii sanadkana sifada ama wasfiga tawaaturka laga wada helayo dee markaa qur-aankii waan garanaynaayo xadiisku hadduu heerkaa gaadhana waxay noqonaysaa waa wax dee yaqiin ah in rasuulka ilaahay ku hadlay salawaatullaahi wasalaamu calayh oo sugnaanshihiisa uu sugan yahay baa wax qadci ah markaa wuxuu faa'iideynayaa cilmi iyo yaqiin buu faa'iideynayaa kaas martaba sare weeye hadaba bal markaa xadiid aayadii qur-aankeed haday aayad nasakhday iyaguba waa mutawaatire taa qaybayn horeyn u soo aragnay iminka halkan waa ama qur-aankii ama xadiidkii mutawaatirka ahaa oo xadiis kaloo mutawaatira lagu nasakhayo waana ta imaka uu inooga hadli doono insha allah wuxuu ihi amaal awalu ka hore oo waa marka aayad qur-aan ah uu nasakhayo xadiis mutawaatiri uu nasakhayo famadhab ljumhuuri jumhuur lculamaa madhabtoodu waxa weeye jawaasu inay taasi bannaan tahay bal xataa wuquuc ama misaal sidaasoo la yidhaaho waa misaal dee cad oo ku cadiyaan lama heli mee laakiin inay bannaan tahay baa jumhuur lculamaa madhabtoodu yahay wadahaba wuu tegayoo ashaaficiyu shaafici wuxuu ku tegay iyo wa axmedu axmed fi lmashhuuri canhu isaguna sida dee riwaayo labaad buu leeyahy riwaayada mashhuurkee kaba shuhrowday ilaa cadami ljawaasi banaanili inaanay bannaanayn in xadiiskii uu nasakho aayad qur-aana taas bay ku tegeen bal imaam shaaficina ku tegay oo kitaabkiisa risaalo hadalkaasuu kuba yidhi gees kalena axmed riwaayadiisa mashhuurka ah waa riwaayadiisa weliba mashhuurowday riwaayada kale haba jirtee taasay kuba tegeen laakiin jumhuur culamaa way baneeyeen kolley xaaladuna waxa weeyaan xadiiskii mutawaatirka iyo qur-aankii waxay ku kulmaanna waa jiraa waxay ku kala duwan yihiinna waa jiraa waxyaalaha de ka dhaxeeya ee jaamica isu geynayaba ay ku kulmayaan dee markaa uu xadiiskiina tawaaturay qur-aankiina marka horeba mutawaatir buu ahaaye xaggaa subuudkoodii iyo sugnaanshahoodii inuu qadci noqday oo ay cilmi faa'iideynayaan jaanibkaa waa iskaga mid taas iyadu waxwey arrin kalena waa iskaga midoo waa itixaadulmasdar dee qur-aankiina waa kalaamkii ilaahay salawaatu subxaanahu wa tacaala axaadiista tawaaturtayna laftigeeda rasuulka looba tiiriye laakiin iyaduna waa waxyi loo soo waxyoodo oo khaasatan axkaamteediiyo waxan ay kulansatay waa wax waxyi uguba yimi oo xagga masdarka ee qur-aanka iyo masdarkii axaadiistii rasuulka markaan eegno macno ahaan iyo axkaam ahaan jaanibkaasna waa iskaga mid ee markaa qolooyinkii culimmada ee umuuraha ictibaariyey eegay waxaa iyaga jaamica ee kulminaya iskaga mid kaba noqdeen waxay ku tegeen dee inay meel keliyuunbay ka wada yimaadeen waanay wada tawaatureen oo cilmi bay faa'iideynayaan ama waaba qadciya subuut bay noqdeen markaa in dee xadiiskii uu nasikhi karo aayad qur-aana taas bay kuba tegeen waa umuurihii jaamicaha umuuro ay ku kala duwan yihinna waa jiraayo qur-aanku laftigiisa markaan eegno laftigiisani waa mucjiz waa kan ilaahay subxaanahu watacaala meelo kala duwan oo qur-aanka ah kol dee toban suuradood ha la yidhaaho kol suurad ha laba yidhaahe ama qur-aanka oo dhan kol ha laba ay ku soo aroorto ee dadkii loogu taxadiyey bal inay kaasoo kale laba yimaadaan ilaahayna sheegay jin iyo insiba hadday isu tagaan dee inaanay karahayne qur-aanka mid la mida ama dee suurad laba mida laba yimaadaan marka laftigiisan baa mucjiza laakiin xadiidku laftigiisu icjaazka ma laha oo taasi iyadu bal markaa waa arrin iyagii gees kalena laftigii dee markuu heerkaa joogo waa tan aqrintiisan lagu cibaadaysanaya ee uu yahay tilaawadiisan baa cibaadaha qur-aankii lagu cibaadaysanaya laakiin xadiidka aqrintiisa la aqriyaa uune mujaradkiihi dee maaha ka almutacabad bitilaawatihi oo lagu cibaadaysanayo maaha isaga waa ku dhaqankan camalfalkan iyo haddii camalka loo dee xifdigiisa iyo dabdigiisa iyo waxyaalahaasi meesha ay soo galaan mooye aqrin mujarada un sida qur-aanka aan u aqriyayna inagoo ilaah uguba dhowaanayna qiraa'ada mujaradkaana ma laha marka umuurahaasna way ku kala duwan yihin ee ciddii eegtay ee milicsatay waxaa faariq ah ee kala soocaya labadoodiina waa qolooyinkan ku tegay ee rutbadii haddana farqibaa u dhexeeya oo rutbadii way ku kala farqisayn markasta loo eego faariqaasaa jira in ay dhahaan xadiisku ma nasakhayo ama xadiiskii mutawaatirka iska daaxaade ma nasakhayo aayadii qur-aanka ahayd oo dee umuurahaasaaba u dhexeeya oo waxaa faariqee kala soocaya ayaa jira bal markaa taasna waa jaanib ay eegeen ama dee jirana ay midhacsadeenna qolooyinkii iyo kuba tegay haddaba jumhuurtii iyo bal saasay shaafici oo kale in waana tanoo waxyaalihii ay kala daliishadeen ixtaja way xujaysteenoo aljumhuuru jumhuuri biana alkulla dhammaan waa qur-aankii iyo axaadiisan mutawaatirkii waxyu min allaahi waa waxyi ilaahay soo markaas xaggiisa ka yimi markaa dee waxa weeyaan ilaah baa naasikhiya subxaanahu watacaalayo hadduu aayad qur-aana uu naasikhi markaa inoo muujiyo iyo haddii xadiis mutawaatir oo rasuulka ilaahay axaadiistiisii ka mid ah kol hadduu isna waxyayu inoo muujiyo waa isla midun mid kastaba ilaah baa naasikhi ah mid kastaba waa waxyiguuna taasay xujaysteen wastadalla shaaficiyu biqowlihi tacaala buu xujaystay ee imaam axmedna waa kanoo fi lmashhuuri canhu waa qowlkii ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw misli aayadda hore aanu soo laqbaynay oo halkan ah na'ti bikhayrin minha aw misliha aayad haddaan nasakhno waxaan la imanaynaa oo halkii beddelkeedii imanaya mid ka khayr badan aayaddaa la nasakhay amase la mid ah taas wa sunnatu sunnuuna laysat khayran min alqur-aan qur-aankii mid ka khayr badan ma aha oo haddii la yidhaha aayad baa la nasakho waxaa beddelkeeda aan haynaana ee naasikhiina waaba xadiis rasuulka ilaahi axaadiistiisii tawaaturtay kaba mid a ee xadiiskii ama sunnihii kama khayr badno qur-aankii walaa mislahu mid la midana ma aha dee waana tan in waxa ama bedelkiisa imanaya mid ka khayr badnaa mid la mida yahay waraajixu weli hadalka isagu socdaa wuxuu leeyahay markaa shaarixani waraajixu qowlka raajixi wallaahu aclam aljawaasu inay bannaan tahay weeye oo bal mihaalla wuu inoo soo socdaa haddii uu sidaa inooguba sugnaado eh waxa weeye inay bannaan tahay sababtuna waa macnihan markii dhowey sheegayo lianna naasikha naasikhan wax bedelaya xukunkan ama kor yeelaya xaqiiqatan dhab ahaan wallaahu caza wajal ilaahay weeyo calaa lisaani rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay carabkii baabu naskigii ku muujiyey xadiiskuna waa madhar uun inoo caddaynaya naskigii ayadiina madharun bay noqotay inoo caddeeyey naskigii ee naasikhu waa ilaahay subxaana wa tacaala ee markaa qur-aankii haddii uu ilaahay kalaamkiisii yahay xadiidka mutawaatirka ama xadiiskana waa wixii ilaahay subxaana wa tacaala xaggii ka yimo labada xaalaba naasikhu waa ilaahay un subxaana wa tacaala waayo fa ina kulamaa kii dhammaantii saxa sugnaaday can rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ka ansaxay xataa ayaanu xaadiidka mutawaatirkaba noqon faxkamu min allah waa waxyi uuno bal lafdigan haddii rasuulka ilaahay lafdigiisiiba yahay laakiin xukumka uu kulansanayo iyo kaa ansaxay axkaamtiisan uu kulansaday min allaahi ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay oo waxy oo qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi wmaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa wamaa yandiqu ma hadlayo cani ilhawa hawa xaggeed oo rasuulka ilaahay hadalkiisan iyo axaadiistan uu sheegaya axkaamahan uu idinsoo gaadhsiinaya en xataa qur-aanka la aqriayo ahayne dee maaha inuu isagu xaggiisa kala yimi waxa ra'yigiisa iyo fikirkii iyo taasay la noqotay ma aha in huwa ma aha ninkaas wuxuu ku hadlayaaba ilaa waxyin yuuxaa waa waxyi loo soo waxyoonayo mooye wax kale ma ahan bal markaa waxa weye de koladu waxay yahay ilaahayna xaqiiqo ahaan uu yahay kii naasikha ahaa ama naskigii ha inoogu muuqdo aayad qur-aana ama naskiga waxayna tusaya ha noqdeen xadiise kol haddii mastarkii mid keliya yuu waxay wada yihiin waa isla midun marka waa naasikh waa noqon karaa xadiiskii mutawaatirka taa way cinda aljumhuur dee bal markana uu leeyahay jaanibka istidlaalkuna waa kaan wuxuu uhi wa maxallu nisaaci meeshan laysku haystaana ee lagu murmayaa ee la leeyahay dee xadiis mutawaatir waa nasakhi karaa ama ma nasakhi karayo alxukm waa xukumkan ee ah takliifiga ah ee dadku ay ku camal falayeen ay ku dhaqmayeen weeye walayse lafta lafdigan maaha oo haddaan eegno dee aayaddii lafdina way kulansatay waa alfaadahan ee macaanida xambaarsan midna waa macaanidan iyo axkaamtan waxaan dee aan ka hadlayno dadka bal maalan dee inay waa xukum sharciya ahaa xukum sharciya oo la kor yeelayo oo xukum sharciya oo ka dambeeye kor yeelayo waa xukumka weeye waa axkaamtan ay aayadda kulansatee lafdiga maaha marka haddii aan lafdiga odhan lahayn lafdiga aayad iyo lafdiga xadiiska waa isku rutbo maaha oo xagga lafdiga isku rutbo maaha laakiin markay xukum noqoto xukumkiina waxyi labadiiba uu yahay dee iyada markaa naskii waa suurtagelayaayo wax maaxalkii nisaaci waa xukumka wacaleyhi bal markaa taa haddaan ku soconno nidhaahno nisaaci waa xukumka lafdiga looma jeedo oo lafdigii labadii lafdi dee waa midna waa mucjis midna maaho midna waa kaa mutacabad tilaawati midna maaho farqigaasaa udhexeeya laakiin xukumkan mid kastaa waxyiga yahay ayaa ujeedadu ay tahay ayaa la iskuba nasakhay aan nidhaahno faina lafta bikhayri minha aw miliha lafdigan ah bikhayri minha aw miliha lafdinimo maahee macnaa waxa weeyaan waa xukumkii oo xukum baan la imanaynaa dadkan dee lagu kalifayo ee waxaan la farayo ama dee loo jidaynayo uga khayr badan kii laga bedelayo waa iyaga xagga maslaxada ugu sugan iyo manfacada ugu sugan buu uga khayr badanyah aw misliha amase dee waa xukumkaa la nasakhay ee waxa weeyaan ama axkaamtaa la nasakhay mid lamidoo xagga manfacada iyo maslaxada ugu sugan dadkan mukalafiinta kula mid ah ee dee ficilkoodii waxani uu noqonayo marka lafdiga haddaba bikhayri minha aw miliha markastaa lagu fasiro yakuunu min asunati sunnii waa ka ahaanaya oo yakuunu wuxuu noqonayaa khayriyadaas ama miligaasi min asunna xaggii xadiiska way kaba imanayaan kamaa yakuunu min alqur'aani oo ujeeddadu xukum sunnihiiba laynoogu jideeyey ayaa maslaxada iyo manfacada dadka ugu sugani ay kaba badnaanaysaa iyo ku khayr badnaanaysaa uga khayr badnaanaysaa iyaga manfacadii ama maslaxadii la nasakhay ee aayadda uguba sugnayd amase mid lamidaa sunnihii kuba imanayo markaan la odhan waa lafdiga ee layidhaaho waa xukumkii arrintuna ay noqoto khayriyadana laga dhigo dadka dan wixii danta u ahaayee maslaxa ay uguba sugnayd lagaba dhigo iyada markaa dee sunniina way ku imanaysaa saa qur-aankiiba ay uguba imanaysa markaa ishkaal ma jirayo haddii layidhaho waa laysku nasakhaya haddii arrintu ay lafdiga tahay ayaa ishkaal ku iman lahaa markaa lafdiga ay tahayna waxay noqon laydun aayadii hore ka khayr badan oo qur-aanku mutafaadilmayo ma kala fadli badayo ma kala khayr badany waana kalaamkii ilaahay taas hadalkaasaaba iman lahaa oo dee waxa weyaan lafdigan lafdigan miyuu ka khayr badnaanaya walow dee baab kale ay markaa taasi nala gelayso imika waxa leey waa xukumkii wey faalaxkaamu axkaamtii kulluha min allahi tacala ilaahay xaggiisay kaba ahaatay in alxukmu ila lilah dee sag baa nasakhaya markaa ishkaal ma jira wey waqad masaluu haddaba way misaaliyeenoo lidaalika kaa ujeedadu marka sunno mutawaatiri aayad qur-aana xukumkeed maaha lafdigii xukumkii ay nasakhayso lafdigii waa joogaaye biqowlihi tacaala bay ku misaaliyeen kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina oo kutiba waxaa la waajibiyey calaykum korkiina lagu farad yeelay idaa xadara hadduu yimaado axadakum axadkiin almowtu geeri ay ku timaado in taraka waatan hadduu ka tegayo wayo khayran wax maalah oo xoolo uu leeyahy ay jiraan oo uu ka tegayaa maxaa la waajibiyo laydinku farad yeelay alwasiyatu dardaaran lilwaalidayni labadii waalid wax loo dardaarmiyo walaqrabiina oo dee waa intaan aayaadkii irsiguna iman ilaahay subxaana watacaala sian cadaaladu ay kuba sugan tahay ee dee ruux kastaaba wixiisii uu helayo balxa weeyaan iyada taas aan laba qaybin maalka awlaadu ay iska qaadanaysay ayaa waxaa laydinku waajibiyey noqotay inaa ruuxa idinka idinka mida hadday geeridu markay dee sakaraadku ku yimaado hadli karayo weyu dardaarmi karayo laakiin uu arko inuu dee meeshii uu sii socdo uu dhimanayo inuu dadka aan marka hore dee xoolihiisii aan ku jirin ee dad kale ayna qaadanayee laakiin waalidadiisiiyo qaraabadiisiia wax maalkii ka mida inuu u dardaarmo oo waa wasiyadan waalidkii iyo qaraabadii kale wax loo dardaarmaye weliba ilaahay faradka kaba dhigay taas baa qur-aankii bal taas waa mid fanasakhat waa la nasakhay hadihi alwasiyatu wasiyadan lilwaalidayni labadii waalid loo dardaarmay bixadiisi laa wasiyata liwaarisin xadiiskii ahaa wax dardaaranah oo ruux dhaxalkii wax kule loo dardaarmaya ma jiro xadiiskaasaa lagu nasakhay waayo fa ina alijmaaca ijmaacii ummaddu muncaqidu wuxuu ku guntamay calaa macna alxadiisi xadiiska macnihiisaoo dadkii irsigan soo gelayay ee dhaxalkan qeybta ku lahaa wax gaaroo loo dardaarmi karaa ma jiro dee dadkaa kale inay ogolaadaan mooyaaneo bal taas baa ijmaacu ku guntanyay marka maxay tahay xadiiskii muxuu faa'iideeyey ama xukumka inoogu sugan ruuxan waariska waalidkii iyo ciddii kale kolbo warasada ahaydba ee dhaxalka wax ka qaadanayay dardaaran loo dardaarmayaa ma jiro aayaddii qur-aanka ayna waalidkiin wax loo dardaarmaa kuba sugnaa weliba farad ah marka xadiiskan baa nasakhay bay leeyihin macna ahaanna waa kan ay leeyihin waa tawaaturay bal laakiin hadal buu leeyahay wixii aan raacin karnaa waan raacinaynaa wahada almihaalu mihaalkan fiihi nadaru nadar baa ku sugan mihaalkan ay leeyihiin xadiidkan laa wasiyata liwaarisin baa aayaddaa kutiba calaykum nasakhay nadar baa ku sugan sababtuna fa ina alxadiisa xadiiskani axaadun macna waa xadiid waa khabar waaxid wayaama min de axaadiisi axaad ayuu ka mid yahay oo xadiiskani mutawaatir bama aha dee marka horena waxaan eegaynoon lahayn aayaddii qur-aanka ahayd xadiidkii tawaaturay ee isaguna qadciya subuut noqday ayay waa nasakhi karaa xadiidkana darajada maba gaadhisna waa axaadiisii axaadkuu kaba mid yahay bal taasi waa mid waana inoo dambaystaaba axaadku inaanu nasakhayn mutawaatirkii ou ka martabo hooseeya uma taasi iyadu waa jaanib nadarkaa uma ina min shuruudi naskhi naskiga shuruudiisa waxaa ka mid ah tacaduru ljamci bayna daliilayni labadan daliil ee labada xukum kulansaday labadan xukum inaan dee laysu geyn karayn oo labadiiba lagu wada camal fali karayn markaas baa koodii horeeyey mansukh laga dhiga ka dambana naasikhe haddii la jamcin karayo laysu geyn karayo oo labadoodiiba aan ku wada dhaqmi karno nasqimo imanayo wahuna markaa halkanna yumkinu waxaa suurtagala aljamcu in la jamciyo aayaddii iyo xadiiska la jamciyo axkaamtooda labadaadan xukum ama labadan daliil can dariiqi takhsiisi takhsiis dariiqii lagu jamciyo siday noo soo socoto tacaarudka markan u tagno oo maxay ah bian yukhraja in laga saaro min al aayati aayaddii laga saaro alwaarisu kii dhexlayay ee minhumaa labadooda ka mid oo falaa wasiyata dardaaran kaan lahu ma sugnaanin bimuqtada alxadiid xadiidku siduu keenayo fatakuunu alaayatu aayaddii markaa waxay xukumkeedii ku koobnaan fii xaqi hayrilwaarisi kii waariska ahaa ka aan ahayn oo hayrulwaariskii unbay kuba koobnaanaysaa walxadiidu fii xaqi alwaarisi xadiidkuna waariska xaqi wey halkan bayaankan ama arrintan kale uu sheegayo wuxuu leeyahay aayaddii qur-aanka ahayd ee alwasiyatu lilwaalideyn farad baabay ahayd waajib baa ilaahay kaba dhigay labadii waalidna dee kii isagu waariska iyo kii aan waariskahay dee waalidku kolley horta haddii waalid meesha joogo dhaxalka kama qadi kara haddaanuu wax maanici jirin oo mawaanicdii irsigu jirin isagoo qaatil noqda oo kale iyadoo dee ikhtilaaf diineed jiro iyadoo riqi jiro umuuraha mawaanicda irsiga awn mooye horta waalid si kalaba uma bixi karo dee bal hadduu riqi jirana meeshii dee riqigii asal ahaan wax dee loo dardaarmayna ninka kala iskaba qaadanaye meeshii ma jirayso waxaa meesha imanaya ikhtilaafu diinkii oo kale iyobaa suuradan soo geli kara suuradan soo geli kara ee laakiin marka kale irsigii waa ku jira laakiin hadalkiisu waxa weeye anuu siduu leeya waa la jamcin karaa waalidkii haddii laga dhigo kii aan waariska ahayn dardaarankii waa soo gelayaayo kol haddii inay xadiiskuwa laa wasiyata liwaarisin ku waarisa ayuu lahaa ayaan wax loo dardaarmin waalidkiina markaa waaris maaha aayaddii waxaa lagu xambaariba kii aan waariska ahayn xadiiskiina maxaan ka qaadinaa xukumka kii waariska xukumkiisiiyo dardaaran inaanu yeelanayn haddii aan sidaa labadaa macno ku kala xambaarno tacaarud ma jiro dee kol haddaan tacaarud jirinna waxaan idhaahnay xadiiskiiba aayaddii nasakhay iyada taas waxa weeye meeshii ma taallo oo nadarkaa kalena waa imanaya kii horena xadiiskiiba aaxaadaba oo awoodda ama quwa martaba ma gaadhsiisna uu aayad kuma nasakho waa iyaduna nadar labaad bal markaa misaalkii misaal halkan sariix ku ah ama khalal ka nabadgelayiyo dee mise nadar ka nabadgalay muu noqon bal hadal kalena waa kano waqad dakara wuxuu sheegay bacdulmuxaqiqiina ragga muxaqiqiinta barhkood waxay sheegeen ana naasikha naasikhu huwa aayat lmawaarisi aayadan mawaarista inuu yahay waxa naasikha aayadan wasiyada nasakhay walxadiisu xadiiskuna marka waxay sheegeen bacdu lmuxaqiqiin ana naasikha huwa aayat lmawaariisi aayadda mawaariiska inuu yahay walxadiisa wa ana alxadiisa xadiisku bayaanun cadaynun inuu yahay linaasikhi ayuunbay sheegeen tanna waa arrin kale oo xadboodo taa hore oo dhan ka wada xoog badan oo waxa weeyaan halkan ma taallo kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu aayaddaas wasiyada in a xadiis nasakhay ee aayad qur-aan ayaa lagu nasakhay aayadda qur-aankaee lagu nasakhayna waxa weeyaan waa aayaadkan mawaariisee suuratunise kuba yime yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithal xaddi lunhayeyn marka ay kuna sugnayd labada aabbo ama aabiyahooyo siday ku dhaxlayaan oo xaq qaar ayaa la siiyey bal marka aayaadkaasaa naskhay xadiiskuna laakiin muxuu caddeeyey uun arrintaas in dee xukumka ilaahay soo dejiyey ee qaybinta uu maalkii qaybiyey ee dadkii qaraabada meydkaa uu qaybiyey bal markaasi inay xukumkii wasiyadee ahaa ruuxsan oo qaraabadaadii dhaweyd ah ee dhaxalka wax ku lahaa in wax loo dardaarmo inay taas ay bal nasakhday xadiiskuna waa caddaynun bal xadiiskay kaba muuqataayo xadiiska haddaan laftigiisa dhammaysanno dee waxaa buu ahaa xadiisku in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa ilaahay mid kastoo xaq lahaaba xaqiisii waa siiya marka waxa la yidhaaho hebel baa wax dee loogu daraya ama loo dardaarmaya ma jirto dadkii warasada lahaa ee xaqa lahaa nin kale mooye in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaaris kal haddii ilaahay mid kastoo xaq lahaaba xaqiisii siiyey wax wasiyo ah oo waaris loo dardaarmaa ma jirto marka xadiidka naftiisay ku caddahayba naasiqu inuu aayaadkan dee irsiga ilaahay ku qaybiyey uu yahay marka kal haddii ilaahay mid kastaba xaqiisii siiyey dee wax soo hadhay ma jire ku waarisa isagoo xaqii qaadanaya haddana dardaaran kale inta wax loo dardaarmo wax dadkii kale aan helin uu helo jawr iyo dulmi baabay noqon oo bal markaa warse uma sugno xadiidka markaa muxuu noqonayaa un bayaan aayaadkan irsigu inay nasakheen xadiidkii wasiyadunbuu inoo caddaynayaaye maaha inuu isagu xadiidku kii naasikhaye bal taasna culimmada qaarkood waana dee hadalcado xadiidka naftiisa daahirkiisu keenayaayo markan ayuu la socdo xadiidkii in allaha acdaa kulla dii xaqan xaqa macnaha waxa weeye wax hadhay ma jiro mid kastaaba xaqiisii waa qaatay markaa wax dadkii lagu daayey oo ruuxu markaa kolba siduu doono ku doonana uu badiyo ku doonana uu yareeyo ku doonana uu qadiyo taasi maba jirto ilaah baa subxaana watacaala gooyey markaa wasiyo ruuxoo jaa-ir kolkol dee uu ku jawr falayo ogaan uu silayay hebel ka saar hebella markaa waxsi oo u buri oo u ziyaadi oo kale meeshii maba taalo ilaah baa taa dhameeyo bal markaa taa markan eegno xadiidku waa bayaanuun aayad baana aayadii nasakhday xadiidka markaa aynu nasakhay aayadiina markaa misaal inooma noqonayso kolay muxaqiqiinta uu sheegayaana waa sheekhan sheekh maxamed amiin ashanqaydi waayo kitaabkan uu tiiriyey hadalka ee nasrulwurud la yidhaaho waa kitaab madbacaysan oo laba jusoo laakiin mujalad ku wada jira ayuu ku madbacaysan yahayo waa kitaabkan nadmiga ah ee usuulka ee jamcu jawaamica isagana nadmiyadiisa un kaba mid ee maraaqa sacuud la yidhaaho ee uu nadmiyey sheekhan dalcatul anwaarkana dee musalaxan taasna nadmiyey uu leeyahay ayuu sharax u yahay koley waana sheekhan tafsiirkan adwaal bayaan iyo mudakirada yale walow xoogaa yaroo xagga hore abyadu xoogayo xagga hore ah iyo in xagga dambe iyo kolle sharaxiisu aanu gaadhin bal markaa xagga horena dee waa ka tegeyna waa kan lexdiiba sharaxay ee nasrulwulud waayo magac kitaab kalea jiroo laga yaabo inuu marar inoo soo qaado nashrulbunuud la yidhaaho wax kaliya wada sharxaanee nashrulbunuudku isaguna waxa weyaan haddaa laba juso laba juso isla mujalada dabcada anigu aan arkay waxaa le isaguna waa sharax maraaqa sacuud leeyahay laakiin wuxuu sharxay isaga ka sheekha nadmiga leh ee maraaqiga leh ayaa sharxay oo wuxuu ku magacaabay nashrulbunuud in saaxibuladaana waa sharxay oo wuxuu ku magacaabay sharaxiisa nasrulwuruud ee kuwo kale oo iyaguna wada reer shanqiiduuna oo iyaguna sharxay waa jiraan sida sharaxan yaree koobane fatxulwaduud la yidhaah oo dhammaanba maraaqa sacuud sharaxyadiisa bal isaga hadaladiisa halkan ahayd isagii halkaas iyo mudakiradaba waa maani bal halkaa waxaan kaga baxaynaa waa masale uu yar dheeriyo weliba kalaamkeedii intaanu ku dhammayne in qur-aankii la nasakho xadiis mutawaatira lagu nasakho oo koley dee hadalkaa shaafici iyo ujeedadiisu inay sida ahayd iyo inahayd inaanay ahayn iyo taas baa niqaash iyo kalaam dheer leh waa masaanii ka labaad oo waxa weeye waa nooca labaad oo wahuwa nasku sunnati sunnihi oo la nasakho almutawaatirati tawaaturtay bisunati mutawaatirati sunna tawaaturtay lagu nasakho waa noocii labaad markaa sunihii tawaaturtay sunna mutawaatira lagu nasakho fahuwa mujmacun calayhi bayna alqaa'iliina binasqi waxa weeye fahuwa isagu mujmacunkaasi mid lagu ijmaacay weeye calayhi korkiisa bayna alqaa'iliina dadkii iyagu ku tegay ee ku qowlay binaskhi oo qolooyinkii aan dee naskiga iyagu yidhi u naski waa jira aan inkirsanayn dee cidda kalena waa qowl shuduuda uun dee ama barkood naskiga qur-aanka sadee ninkan asfahaaniya la yidhaah iyo ay kaba soo naqliyaan naskiga qur-aanka inkirsan yahay adugu bal qolooyinkii ku tegay naskiga way ku ijmaacsan yihiin xadiiska in xadiiska lagu nasakhayo xadiis mutawaatir xadiiska loo mutawaatir nasakhayo qaala fi sharxi lkowkab ilmuniir kitaabka hore inuu soo maray maca mualifkiisa wuxuu yihi sheekhaas oo sharaxa uu kuba yidhi wa ama misaalu naski mutawaatiri sunnati sunno tawaaturay naskigeena misaalkii bimutawaatirihaa lagu nasakho mid kaloo iyadoo tawaaturtay falaa yakaadu yuujadu ujeedadu meelaha naadir bay iska noqon axaadiistan iminka layskuma nasakhayna axaadiis axaad bay isagaba badanto wuxuu leeyahay way adag tahay in laba helo xadiis mutawaatirahoo xadiis kaloo mutawaatira laleeyahay uu nasakhay taas axaadiistan kale axaad mooye bal adigu dee wuxuu leeyahay taas kolleyna waa arrin dee tatabuc iyo umuuro saasa isaga baahan waana jiraano dee kutub in ay culimmadu ku ururiyeen axaadiistii loo arkay inay dee mansuuq tahay iyo wixii nasakhay oo kale dee barhkoodii bal ama dee saa idlaaqeeda ha noqoto ama barhkood nadar ha kuba sugnaadee kolley kutubtaasna kitaabka ugu mudan ee ugu muhiimsan waxa weeyaan waa kitaabkan isba xagga hoose imaka uu kasoo noqon doono adigu casharka ama ka dambeeya ee adigu lagu magacaabo alictibaar fi nasikh walmansuuq min alaathaar kitaabee ah imanka safxadii hore inu soo dhaafnay ayuu markaa ayaa magaciisu inooguba sugnaa ictibaar waa kitaab aan alictibaar unbaa jileen laakiin cinwaankiisa dhamme waa alictibaar fi nasikh walmansuuqi min alaahaar oo imaam abubakr alxaasim la idhaa dhowr iyo soddon jir ku dhintay ayaaba leh dhowr iyo soddon jir ku dhintay waana dee kitaab weliba dee dabacaadkiisii ugu horreeyey iyo adugu ee dhowr dabcad ee lagu madbuceeyey kitaabku dabcadka hore laga fiicnaadaba dabcadkii ugu horreeye kitaabkee dabcadkan damaa fiicnaadeen bal markaa waa kitaab oo inta badan abwaabtii fiqigana uu dhiganaya baabaab uu dhiganaya wixii soo arorina waa eegaya welibana waxa uu leeyahay xagga hore muqadimo aada u fiican oo uu kaga hadlo waxyaalahan tarjiixa keena bal maalan ama qur-aan ha noqoto ama xadiisa markay dee axkaamde qur-aanka inta badan waa isla meel une laakiin waa axkaamo la kala raajax yiri haddii nasqiga suurto geli waayo umuuraha khaasatan axaadiistay taasi ka dhacaysahay umuuraha dee ama waxyaalaha keena tarjiix waanan arki doonaa insha allah markan markaa cunwaanka ama tarjamada dambe gaadhna tacaarudka aan gaadhno ayaa qaybo kuwa ka mid aan arki doonaa laakiin halkaasu konton wej ayuu tiriyaayo umuuraha murajaxaadka ah ee markay wax daahirkoodu tacaarudo ee lasdabadee nastiina ay suurtogeli weyda naasikh ee mansuukhna aanay noqonayn loo baahda tarjiix khaasatan dee ninkii mujtahidka ah waxaan aanay u muuqan ficlan waa aragtidiisa iyo aqoontiisa taasuun ay tahay maaha wax xaqiiqiya kolkole bal siyaalaha wax lagu kala raajax yeelo ilaa konton weji buu tiriya barhkooda misil ay la socoto qowl bal markaa waxaan leeyahay kitaabkaasoo kale dee haddii la tatabuco waxyaalihiisi uu soo arooriyo o dhan waaba dee bal markaa la odhan karaa ama misaal taasa kuma sugno kitaabkao dee waasaco axaadiisa waxooga ayay kuba sugan tahay ama waxbaa laga helayaa laakiin waa kan le falaa yakad yuujadu qowluhu wanasku laaxaadi bilaaxaadi ay wayajuusu waxa bannaan nasku laaxaadi axaadi oo la nasakho bilaaxaadi axaad lagu nasakho ujeedadu axaadiisii axaada ahayd waana inoo soo socota waa khabarulwaaxid oo wixii aan tawaaturin axaadiis kaloo la martabaa lagu nasakho wahada mujmucun caleyh horta bal dee arrin yaroo koobanon dee laga yaaba inay tahay inaan dusha guudahaan ka suuraysanno waxa ay tahay markan wax laysku nasakhayo haaliban dee waxa weeyaan waxan wax nasakhaya naasikhu wuxuu noqonayaa ama kaa la nasakhaya mid ka xoog badan xagga martabada ama mid la siman haddii imanka mansuukhi uu rutbo ahaan ka sarreeyuu ka xoog badan yahay ka naasikha ah iyada dee taas qaaliban layskuma nasikha taase naasikhu ama wuxuu noqonayaa un aqwa min almansuukh xaggii rutbada ama mid la siman oo dee isagii la siman haddii bal maalan uu ka hooseeyo iyada taas ma nasakhayo halkana waa axaadiistii isku martabada ahayd weeye kana waa xadiis waaxid ama khabarulwaaxid kana waa khabarulwaaxiduun midkood baa kii kale dee intay kala horreeyeen labadoodii xukubna aan la jamcin karin baa laysku nasakhaya taasi way bannaantay wahada mujmucun caleyhi bayna alqaa'iliina binaskhi tanna litixaad naasikh wlmansuuqi fi lmartabati walquwa xaggii martabadiiyo quwadii way ku simanyihin waa wada xadiis xaggii quwadiina waa iskumid waa xadiis axaad wamisaaluhu taqadama fi xadiisi buraydata radi allahu canhu misaalkiisna xadiiskii bureydan kusoo maray eedee ahaa kuntu nahaytuhum can ziyaarati lqubuuri alaa fazuuruuha naasikh iyo mansuukhiba way kulansanaayeen waa axaadiis axaad qaala fi sharxi lkowkab lmunuur wuxuu ihi walahu amsilatun kasiira waa inta badan amsiladii soo arooriya waa noocaa wqowluhu wa bilmutawaatiri mutawaatirna waa lanagu nasakhaya waa maxay ay wayajuusu waxa bannaan naskhul axaadi axaadiistii axaad ahayd in la nasakho bilmutawaatiri xadiis ka xoog badan ka martaba sarreeya lagu nasakho liannahu aqwa minhu waa ka xoog badan yahay tani wa hada aydan maxalu itifaaqin xadiis mutawaatiri inu mid aaxaad ah oo kaba martabo hooseeya nasakhayo waa wax la isku waafaqsan yahay قال في شرح الكوكب المنير ولكن لم يقع لكن ما هنا مثال حديث لا نسخنا وأحد يهي حديث كان وحنا نسخينا ومتواتر يا مثال كي بينان هينه لكن ما كان لقى عقليا هي ده تاسو كله وشيء جائز قوله ولا يجوز ما بنانو نص كتاب كتاب في إلا نسخه بسنة السنة لو نسخه waa suuro imaka taa halkii hore mutawaatirka uu lahaa dee waxaan ku daysanay wayajuusu nasru mutawaatiri bilmutawaatiri bal masalan in dee qur-aankii la nasakhayo oo sunno mutawaatira lagu nasakhayo waa kii inoo soo sheegay in dee sunihii mutawaatirka iyo sunihii mutawaatirka waan soo maray halkana waa hadal baa inoo soo noqday ee kolley markaas qaybtii hore way ka geli karaan oo hadal buu noqon karaa qaybna waan kaba saari karnaa waana kan hada huwa noocu raabicu noocii afraad weeye wahuwa an yakuuna naasikhu sunnatan naasikhu inuu sunno yahay waalmansuuqu qur'aanan kii la nasakhayna qur-aan yahay wlmuraadu bsunnati huna hayru mutawaatirati in mutawaatirkii waa kii ina yidhi waxa bannaan mutawaatir mutawaatir lagu nasakho marka waa sunnihii axaad oo xadiis akhbaartii axaadda ah inuu aayad qur-aanu nasakhaa taasi iyadu ma dhacayso oo wax bannaan ma aha ina isku martaba maaha isku quwo maaha mutawaatirka waa tii laysku khilaafsadaaba waa taynu soo maragna laysku khilaafsan yahay kaas oo barhkood dee qolooyinkii ilaama ima nasakhi kara ay lahaayeen inkastaba de mutawaatirkoo ha tawaaturo oo imika dee subuudkiisu qadcaade laakiin farqibaa isagiiyo qur-aankii u dhexeeya waxay ku kala duwanyi baa jiraan markaa ma nasakhi karaan soo arkayna dee axad marka uu noqdo hadalkeed badaabay markaa noqon wlmuraadu bisunatihuna hayru mutawaatirati lianna naska alqur'aani bisunati lmutawaatirati oo lagu nasakhaa taqadama dikru oo waxaan taan ugu fasiraynaa buu leeyahy hadalkii dee si uu noqdo faa'iido dambe oo imika inoo cusub oonu takraar kalaamkii hore uu noqon ama kii hore aana iskaba hor iman qur-aanka in la nasakho sunno mutawaatira waa ta aynu soo marnaynu ku soo marray cinda qowlihi wayajuusu nasru mutawaatiri bilmutawaatiri fayakuunu lmuraadu wuxuu noqonaya ujeedadu bisunati huna halkan sunuhu alaxaadu waa axaadiisii axaad fayakuunu lmuraadu bisunati huna wuxuu noqon alaxaada axaadiisii axaad uu noqon falaxaadu akhbaartii axaad ama laa yansakhu lqur'aan qur-aanka markaa khabarka waaxidku ma nasakhayo qur-aankii daahirku laa tansakhu lqur'aana bay ahaan lahayd lianna alqawiya ka xooga leh laa yunsakhu biadcafa minhu wax ka daciifsan laguma nasakho kamaa sayaati waasan sheegaynay wa hadi lcibaarata cibaaradan ah walaa yajuusu nasakhu kitaabi bisunna mawjuudatun fii bacdi nusakhi alwaraqaat waraqaadka nuskhooyinkiisa barhkood waa wax laga helayo oo waxa weeye cibaaradan wayushkilu calayhi qowluhu walaa yajuusu nasru mutawaatir bilaxad bal cibaaradan ah walaa yajuusu nasru kitaabi bisunna waraqaadka matigiisa mid laga wada helayo nuskhooyinkiisa maahe waa nuskhada nuskhooyinka qaarkood bay ku sugantay kuwana kuma sugna markaan weliba ku fasirno kitaabkan waxaan dee lagu nasakhi karayn waa sunnihii aaxaad baan lagu nasakhi karayn taa marka nidhaana ishkaal kalaa inagu imanaya wayushkilu caleyhi taa waxa markaa dee isaga halkan ishkaal ahaan ugu iman oo halkan ishkaal gelinaya qowluhu walaa yajuusu nasru mutawaatir bilaxaad waa tay noo soo socota mutawaatir in la nasakho axaad lagu nasakhaa ma banaana taas baa iyadna ishkaalo ujeedadu waa hadal mukarar ay noqonaysaa hadalkii hore wixii aynu ka soo faa'iidaysanunbaa kana la imanaya lianna almutawaatira mutawaatirku yashmulu lkitaaba wasunna kitaab iyo sunnaba uu shamlinaya fayakuunu takraaran dee markaan idhaahno mutawaatir axad in lagu nasakho qur-aankiina mutawaatir yahay xadiidkiina uu dee isna mutawaatir uu leeyahay axad ma nasakhi kara markaan idhaah halka horena aan idhaahno walaa yasuusu nasulkitaabi sunno waa qur-aankii sunna axaada laguma nasakhi kara aan ku fasirno hadal kii hore oo la soo celiyunbuu noqono arrinku wuxuu noqon fayakuunu takraaran ilaa an yakuuna qowluhu inuu noqdo un mooye ilaa an yakuuna qowluhu qowlkiisa inuu yidhi almutawaatira khaasan bisunnati inuu sunnaha khaas ku noqdo mooyaane ujeedadu waxa weeyaanuun haddaan idhaahno walaa yajuusu nasulkitaabi bisunna oon ku fasirno kitaabkii xadiis axaad laguma nasakhayo halkana ay timaado walaa yajuusu nasru mutawaatir bilaxaad waa tay noo soo socota sharaxeedii oo mutawaatirkiina qur-aankiina uu soo galo dee qur-aankii halkaas waa ku sugnaa halkana waa ku sugan yihin waa hadal laga maarmi kari lahaa marka hadalkiibaa takraar meeshii ka imanaya nuskhooyinka qaarkoodna inta hore kumabay sugnaynoo taa ishkaal ma jira nuskhada nuskhadan labadoodu ay israacsayin baa ishkaal jira laakiin ishkaalka maxaa lagaga bixi karaa uu inoo sheegay in la yidhaho walaa yajuusu nasrulkitaabi bisunnatina qur-aankii aan ka dhigno oo qur-aankii xadiis axaad laguma nasakhayo walaa yajuusu nasrul mutawaatirina aan ku koobno axaadiisii oo xadiiskii mutawaatirka waan ku fasira si qur-aankii uga baxoyna qur-aankii horaa laynoogu soo sheegay laguma fasiraya axaado marka haddaan taa nidhaahno dee laba bacday noqon hadalkuna takraar ma noqonayo وقد ذهب واتجه المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البرهان إلى جواز نسخ الكتاب كتابك إن لم نسخه أي كبتغي إن بنات بالسنة وذكر ما يؤدي ذلك هذا مسألة النفط يدو هو مسألة خلاف وكبص منكره وحوية إن kitaabkii haddii la nasakhayo mutawaatir waa taa waan soo aragno jumhuur culamaaba uu inoogaba soo naqliyey axaad haddii kitaabkii laguba nasakhayo xukum inoogaba sugnaaday ama xadiis mutawaatira in laguba nasakhayo axaadiis axaad hadisandabel matalan barhkood ay kuba tegeen iyadna dawaa'if culimada ka mida waa qowl ay kuba tegeen tawjiihsana aan arki doono dee intay qolayn ku tegeen barhkood magacyadooda aan arki doono waaba kan عن قوله ولا المتواتر بلا أحد قول كيسا نولي متواتر لمن نسقي أحد أي لا يجوز ما بنانا شرعا عقل ما هاي مكالكا وشرعا نص المتواتر متواتر تولى نسقى كالقرآن قرآن تيبوي وسنة المتواترة سنة تواتر تيبوي بلا أحد أحد لمن نسقى ما بنانا سببتنا وحويان لأنه أحادكم duunahu ay duuna almutawaatir mutawaatirka duunkii weeye fi lquwati xagga quwada oo xagga quwada waa ka hooseeya midna waa dan iyo hubuut oo hubuutkiisu waaba dani midna hubuutkiisa qadciya لأن المتواتر قطعي والأحاد أحد دي إفراد لفظ أهم بقول تعاملي والأحاد ذني أو جمعهان ولمو تعاملين أحدنا وظن إستوى متواتر كنا وقدح والشيء شيئنا إنما ينسق حنبا لغونا سقى بمثل وحلم سيمن أو لمد أو بما هو أقوى منه أما وحك حكم بدن كما تقدم وهذا هو مذهب الجمهور هذه متواتر حديث من نسخي قرآن كالشافعي أحمد في المشهور عنه لوتر يقولون كلا جمهور جانب كي كلا إمرين هل كان مركز نقطة حديث أحد ونسخي أما آيات قرآن أما حديث متواترة لنسخي مذهب الجمهور وينا تاسب بنانين وذهب جماعة جماعة كتب من أهل الظاهر قولوا كان ظاهر كون إيقاء ومنهم أوكبد ابن حزم الإمام كالشير كائن حزم إلى جواز بناني سايتاسي بنانتاي وهي رواية عن أحمد والرواية أحمد لقبوري وهو الراجح إن شاء الله وأنك الراجح إن شاء الله صح الأضواء نثر الورود هكذا شيء إن أنا تاسل إسكبان نستخدم الحب بدأي هنا لكن تفسير كيسا وحو كسوع العليا مذكرة أنه كسوع العليا وكدم بأي ملا نثر الورود كبدم بأي إن إيضا هل كان نسخه سورتق ليه برسو سورتق ليه نواطن لأن القدعية وحا قدعي هو اللفظ اللفظ قوية ومحل النسخ نسخ محل كيسنا هو الحكم وحكمك ولا يشترط حكمك لو ما شرطيه في ثبوت سناشي التواتر تواتر التواتر تواتر لو ما شرطيه لأن الدلالة باللفظ دلالة اللفظ المتواتر متواتر كدلالة قد تكون ظنية إن ظنية نقطة الأركان ولجواز أن يكون إنه نقطة بنان المراد وحلو تشيدا معناها غير ذلك وتشيدود احتمال باترون احتمال كلمة لو تشيدا صورة قلا فحينئذ مركز لم يرفع مكريرين أظن لم يرفع لما كريرين أظن ظني إلا بظني ظني أنويا بل أركنا وحلو تشيدود أي تايم قلوا إن كان نظر كود نياه أرتاين نسقي حكم كوكو إيمانيا حكم كما كيمي xukumkiina inuu tawaaturo shardi may ahaynoo bal qur-aankii haddaan dib ugu laabanno qur-aanka lafti ahaan waa kaasoo waa qadciya subuut waa shaygaa inoo sugnaaday inoo tawaaturo ruuxa beeniya uu kuba gaaloobayo taas iyada waa mid taasi waa xagga lafdiga laakiin macnaha markaynu eegno iyadoo aayaddii qur-aankayd qadciya subuud ay tahay ayaa macnaheedii culimmadu iskuma khilaafaan sababta waxa weeyaan dalaaladeedan ay macnaheedan dee ama xukumka ay tilmaamayso ayaa kolna qadciyay noqotaa dee waa tii aynu naska ku soo maray tilka casharatun kaamila iyo amsaasheed marka waa halkii lagu magacaabaya annas ee sariixa ayd ee macnaha mooye macno kale aan ixtimaalayno kaa iyadana dalaalo qadciya weeyo markaa dee wax la martabaa mooyaane ma ku dhow mooye wax kale ma nasakhi karaan ama waxa weeye in kolna dalaalada nafteeda damiga eeg lafdigii waa subuudkiisi waa qadci laakiin macnahan aan ka qaadanayno ama xukunkan aan ka qaadanaynaa waa dami uun oo bal imanka walmudallaqaat yatarabasna bianfusihina alaaata quruu dee lafdigaasi waa lafdiga qur-aanka inoo tawaaturay ruuxa inkira gaal buu noqonaya macnihii laakiin haddii aan halkan u xujaysano in qurcigani waa duhriyo waa adhaar ixtimaalkii kalaa jira oo dalaaladaasi danni unbay noqono waa tan laba khilaafsan iyo lay odhan karo may macnuhu kaa maaha haddaan xayd u xujaystana macnihii kale ayaa ixtimaalkii jira laguna tegay layna odhan kara may macnahaasi maaho dee waan diid macnahan baa ruuxii odhan kara may macnahan maaha waa macno kale odhan kara marka markay taa tahay dalaaladii ay xukunka inoo caddaynaysay maaha qadciya ee daniyay noqotay ine waa ijtihaad baabkeed baaba soo galay e waa tan aimadna isla khilaafayaan amtilo badan saasoo qur-aan la wada xujaysanayo ee macnihii baa lagu kala tegaya marka markay taa tahay haddaba haddii xukumka danniga ahaa ee dalaaladiisu taa ahayd nasti uu ku yimaado bal haddii aayad qur-aan oo kale ay nasakdo waa sax haddii xadiis mutawaatir oo nasakho hadal kama taagna laakiin xadiiskii axaadkeed daniga ahaa hadduu xukum saasa nasakho muxuu nasakhay xukum daniga ayuu nasakhay oo waa la martabo xagga dani ahaantiibaa jaanibkaa noqonayo xukumkii marka uu kuba imanayo marka qolooyinkan leh may wuu nasakhi karaa jaanibkaasay eegayaan ay milicsanayaan de kale saaxil adoona hadaluu halkan uu kuba leeyay bal misaalkuu soo wadan eeg مثال ذلك مرة وهو حوري عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس ضدك وقتي بقباء أما بقباء قباء توغان لبدا في صلاة الصبح صلاة الصبح وقباء سوانو صلاة كترة إذ وقتها جاءهم وحويم إذا ما هو إذ إذ جاءهم وحويم آت كيما دا أيم فقال وحوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي قد أنزل عليه القرآن القرآن بلغ سودشي وقد أمر وحل أمري أن يستقبل الكعبة كعبة إنه شيس إيوه السلاد بيكوشرين نكن واسعدا إيوه السلاد بيكوشرين حتى وجهي سيدة إنما هو شوغبا لكن لو واقع سيما قليا ونكا مسلم كا رسول إلهي القرآن بكو سودشي مركز إيقنا وركي بان سوق جارين قبل ذي هوري وتكنين وحل أمري كعبة فاستقبلوها وجهي وكانت وجوههم إلى الشام wejiyadoodu markaa xagga shaam bay u jeedeen fastadaaruu ila alkacba xaggii kacbada ayuunbay iyagu warkiisii bay markii qaateen marka maxay tahay halkan daliilka xagguu ka noqonaya naskeen hayno waju dalaalati dalaalada wajkeedu waxa weeyaan ana wujuuba tawajuh ilaa beyt almaqdis jeedsigii loo jeedsanayay beytulmaqdis waajibnimadkii uu waajib ahaa kaana haabitan bisunnati mutawaatira sunno mutawaatir ku sugnaaday waayo waa shay camaliyuu ahaayey wada ogaayeen oo yaqiin agtooda ku ahaayo markaa sunno camaliya oo tawaaturay ayuu ahaa kaasi liannahu lam yuujad fi lqur'aani qur'aanka lagama helin maa yadullu calayh waayo qur'aanka taasi nooguma sugnaa maa yadullu calayh wa cala listiqbaali wahaa-ulaa'i kuwani haddaba iyagoo camalkaa yaqiiniga ah ee mutawaatirka haystay ayay qabilo aqbaleen khabaral waaxidi ruux keliya khabarkii walow aayad qur-aana waxa nasakhay yahay ee waa warku siduu ku soo gaadhay iyaga ruux waaxida khabarkii bay aqbaleen wa camiluu bihi way ku camal faleen fii nasli maa taqarara cindahum wixii iyaga ku sugnaaday agtooda bidariiqi alcilmi yaqiin dariiqeeda ugu sugnaaday nasakhitaankii bay ugu camal faleen wanabiyu sala allahu calay wasalam nebiguna markii dambe lam yunkir calayhim kumuu inkirinoo maan sugtaan inta aayadda maqlaysa umuuraha muu odhan fadalla cala aljawaas taasi markaa maxay tilmaami umuurahaas dee daniga adigu bal markaa in dee xadiiskii xataa aaxaadeed uu nasakhi karo dee xukum maxalkii uu nasakhi karo waa xukumkii lafdigii yaanu noqoninbe bal taasa laakiin daa'ifo kooban oo culimada ka mida ayaa qaba ee dee jumhuur ulculamaa iyagu waxay leeyihiin waxa wax lagu nasakhaya wax la siman kii nasakhayay ama ka xoog badan ee wax ka martaba hooseeya ma nasakhayo taas baa qowlkoodii wallah subxana wa tacala aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا عبدنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه